siyaasiyiin iyo madax u nasab sheegto maamulka dowladda federaalk ah ee uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa maalmihii lasoo dhaafay daaha ka rogaayey tasriixaad ay ku muujinayeen xaaladda dhabta ah ee u dhexaysa dowladda xabashida etoobiya iyo dowladda federaalka oo warbaahinta ka sheegto inay etoobiya ishayaan siyaasiyiintan ayaana beeniyey sheegashadaasi ay ku celceliso dowladda federaalka iyagoona tilmaamay inaysan waxba isku haynin labada dhinac siciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka la magacbaxay puntland ayaa muujiyey in khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalk iyo ethoobiya uu yahay mid dano siyaasadeed laga leeyahay oo aan xaqiiqo ahayn wuxuu sidoo kale sheegay xilli uu tilmaamayay in takada garacad ay ku wareejin doonaan shirkad ajanabi ah oo aanu sheegin dalka laga leeyahay in maamulkiisa aanay wax dhib ah u arkin in dowlad shisheeye la siiyo dekadaha dalka taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay arrin ganacsi waxaan dadka laga buuxiyey oo etoobiya saana iyo waxaan iyo waa ruwaayado siyaasi ah oo aanan ku siraysnayn cilmi marka laga hadlayo siyaasadda marna dhaqaalaha waa laga hadlayaa marna gobonnimada iyo waxaa laga hadlayaa siyaadada dalka marna waxaa laga hadlayaa xiriirka ganacsi iyo kandadeed adduunku maanta wuxuu raadinayaa siduu isugu furmi lahaa taas ninka diidan isagaa dantiisa og siyaasadda aan kaga soo horjeedno wey maamulka puntland ee uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni ayaa si weyn oogu daaban dowlado shisheeye oo dhowr ah waxaana ugu horeysa dowladda xabashida ethoobiya maamulkan ayayna sidoo kale ishayaan xukuumadda xasan sheekh aqoon-yahanada qaar ayaana qaba in maamulka puntland uu hayo waddadii somalilan